إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada shabeellada hoose ba'y iyo gobolka laamu bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasan sheekh uu yahay nin maqaarsaar ah oo iibinaya khayraadka ummadda soomaaliyeed taliyo ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalk ayaa sheegay in etoobiya wixii ay ka rabtay soomaaliya ay si dhib yar kaga heshay mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ayaa sheegay in dhul uu ku leeyahay muqdisho ay ka boobayso dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa tegay dalka itoobiya halkaasoo ay kulamo kula yeesheen saraakiisha ciidanka itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada shabeellada hoose baay iyo gobolka laamu faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah maxamed sheekh ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolada shabeellaha hoose iyo baay iyo gaari kooyal ah ayaa ciidamada kenya loo gubay gobolka mandheera dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose in muddoa jabaqda rasaasta ayaa ka dulshanqaraysay xerada ciidamada uganda ee deegaanka danow mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas oo na soo gaartay markaani oo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqaysay xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay isla gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay habeenkii xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday isbaaro ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin gudaha degmada jalalaksi waxaana ka dhashay qaraxan cisbaarada lagu weeray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac markaaniyo gobolka laamu guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsatay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka soo baxay magaalada maliindi kuna sii jeeday deegaanka kamboni qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah kolonyada gaadiidka ay wateen waxaa goobta ku basbeelay gaariga iyo askartii saarneed sida lagu sheegay war ka soo baxay idaacadda laandalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasan sheekh uu yahay nin maqaarsaar ah oo iibinaya khayraadka ummadda soomaaliyeed qodobkan waxaa inoo faahfaahinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli xili ay sii siyaadayso hadalhaynta la xiriirta heshiiska madaxweynaha maqaarsaarka ah xasan sheekh maxamuud oo u dibadhacleeyo dowladda xabshida itoobiya u saxiixay badda soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho oo si adag uga horyimid arrintan ayaa waxa ay sheegeen in xasan sheekh uu yahay nin maqaarsaar ah oo baylihinaya kheyraadka ummadda soomaaliyeed iyagoona tilmaamay inay kolay ahaataba uu dalka isaga carari doono iyagoo intaa ku daray in marnaba aysan aqbali doonin in itoobiya la siiyo badda soomaaliya kala qaaday indhahu kala qaaday bad baa la gatay bararrac bararrac aniga odaga xasana waan ka yaabanahay anugu filinkiisa waan ka yaabanahay waxaan kaga yaabanahay baddaa maxaa etoobiya u dhiibayo war ninkaa meel maxaa waalaya oo soomaali muxuu u walaaqayaa ninkan soomaali meel kasta asagaa walaaqaya war xasan gurguurto maad ilaahay ka cabsato war maxaad soomaali u kala luminaysaa mar qabuuruhu dhexgalay lagu dhaho mar lagu dhaho micnaha dee aawadiiba oo gatay anuu waa kaa yaabanahay anugu haddaan hadduu ka waantoo weeyo soo maaha dee shicibka cashee shinni waa ka daran yahay soomaali haddii isu raacdo dee godkuu ku carari doona anuu ma garanayo haaya midteeda kale anuu mid baa masii ogaaba nin maqaarsaara anuu xasan sheekh maqaarsaar inuu yahay baanu arkaa caasimaddii soomaaliyeed la sheegayo xasan inuu maqaarsaar ka yahay baybayla taha wuuna ka yahayba wallahi ma gabbanayo oo bilah ma gabbanayo xasan gooree noqotoba wallahi wuu carare oo bilah wuu carare oo tallah wuu carare aabiy axmed badda soomaaliyan qaadanayaa iyo hururururug iyo babababa uu ku hayo intii nafar soomaali nool yahay uu ku dhimanayaa baddaas xasan sheekh ayaa si bahdin lah dowladda xabshida itoobiya ugu saxiixay kheyraadka ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed waxaana abiy la arkayaa isagoo aan wax jaxaanjax ah ka qabin uu soo hordhigayo khudbada uu isaga doonayo xasan sheekh waa dabadhilif dabaqoodhi u ah xabshida itoobiya waxa uuna durbadiiba qalinka ku duugay inuu xabshida qodobadeeda uu u saxiixo isagoo aan wax gorgortan ah ka gelin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeedna waa mid u taagan difaacidda dalkeeda iyo diinteeda waxaana ay banaanbaxyo badan oo ay kaga soo horjeedaan damaca xabshida itoobiya ka dhigeen meelo badan oo ka mid ah dalkeena soomaaliya xalay ayay ahayd markii ay bulshada ku dhaqan degmada jilb ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sidan oo kale ugu soo horjeesteen damaca mala-awaalka ah ee ay ku riyoonayso xabshida itoobiya taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalk ayaa sheegay in itoobiya wixii ay ka rabtay soomaaliya ay si dhib yar kaga heshay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya cali aadan cabdisalaan guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in itoobiya wixii ay ka rabtay soomaaliya ay si dhib yar kaga heshay wuxuu sheegay in heshiiskii ay hore uula gashay maamulka la baxay somalilan aanu wax badan ugu fadhinin etoobiya ujeedadana ay tahay inay bad hesho balse waxaa muuqata inay ka dhabaysay go-aankeeda etoobiya baddan somalilan heshiiska ay la gashay wax weyn uma ahane soomaaliya way ruxaysaa ujeedo kale ka leedahay ujeedada ka leedahay waxaa waaye markay kugu qabsato oy ku ruxdo oy ku wareeriso ood jahawareerto ood exhausted noqoto in wax aad waxay rabto kaasoo dhacaan kaasoo daataan marka yani etoobiya soomaaliya way ruxday way ruxday way ruxday meeshay rabto ha u isticmaasho aakhirkiina waxaysan mar kale sida kale ku hesheenay ay ka heshabaan isle wuxuu sheegay inay jiraan qodobo muhiim ah oo shirkii ankara loogu saxiixay etoobiya balse warbaahinta aana laga sheegin taas oo ay ka mid tahay in heshiiskii muuse aana lasoo hadal qaadin balse bad halkay doonta ha laga siiyo ciidamadeeda dalka soomaaliya joogan aan laga saari karin duulaanka shisheeye ee soomaaliya etoobiya inay la timid inaan ciidamada a u ama osom ee soomaaliya jooga laga saari karin lana aqbalo soomaaliya ogolaato ka mahad celiso waxay soomaaliya kasoo qabatay inay dalbatay in la siiyo bad ayadu xor u tahay meeshay rabta ha uga taalla soomaaliya laakiin in bad hesho in ay hesho in maaragtay inaan laga hadlin mowjid aydan lasoo hadal qaadinba intabana waa waa laga ogolaada murankii badda ee muddada dhowrka bil ah u dhexeeyey etoobiya iyo madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shir labadooda lasugu yeeray magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa kasoo baxay go-aan ay la yaabeen muwaadiniinta soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka oo inta badan hadalkiisa isburiya ayaa shirka ku saxiixay badda soomaaliya mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa sheegay in dhul uu ku leeyahay muqdisho ay ka boobayso dowladda federaalka faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya farxaan cali
waxaa isa soo taraya cabashada ka soo baxaysa saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka sheeganaya isla dowladda federaalka ee ay iyagu ka tirsan yihiin mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa sheegay in dhulkiisa ay ka boobayaan booliska dowladda federaalka sarkaalkan ayaa tilmaamay in dhulkiisa oo ku yaalla saybiyaano laga iibiyey ganacsade iyo xubin ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo liibaan shuluq maanta guri aan leeyahay oo ku yaalla magaalada muqdisho oo intaas dhowr iyo labaatan sana meesha ku dhisan yaan ku shaqaynayay in maanta niman yimidaan booliisa oo reer ah booliis reer ah inay yimideen ay isku dayayaan inay dumiyaan dhulkaani waxaa la yidhahdaa saybiano dhulka ku yaallaa howlaha guud qeybay ku lahayd a d c qeybay ku lahayd qayb waxaa ku lahayd timografiya dhul waxaa isku jiro badan in wiil yar oo la yidhaha libaan shuluq oo ah wiilashaan jaadka lacagta badan ka sameeyey in lasoo siiyo wuxuu intaa ku daray sarkaalkan inuu taagan yahay quus la iskuna awood sheeganayo ciidamada dowladda federaalkuna ay hab qabiil u abaabulan yihiin wiilka yar wuxuu leeyahay dhulkaan waa soo gatay waxaa ka soo gatay madaxtooyada dhowr iyo toban milyaan lagaga qaaday waxaan rabaa inaan ummad soomaaliyeed ogeysiiyo waxaan taaganahay quus sababtoo ah sharcigaan u dacwanay jawaab kama hayno nimankaan raba inayna xoogaan ma hayno wax dukumenti ay wataan in leeyihiin waxaasaan kugu haysanaa ma hayno xoog in maanta aan ku jirahay afar labaatankii waxaan leeyahay madaxweynaha waa maqliyay arrintan waana u sheegay maxkamadda dacwadaha ka taala feela ka furan oo ma mooga hadday saan ku socoto waxaan u maynaa dowladnimada sheegaya inaysan wax ka jirin haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo la arko saraakiil ka cabanaysa dowladda federaalka ayagoo horey warbaahinada la wadaagay in mushaar la'aan ay dhigtay dowladda federaalka halka warkan aad kala socotaanna ah waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa tegay dalka itoobiya halkaasoo ay kulamo kula yeesheen saraakiisha ciidanka itoobiya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka la baxay jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gaaray dalka itoobiya halkaasoo ay kulamo kula yeesheen saraakiisha ugu sarreeya ciidanka milatariga itoobiya maxamuud sayid aadan oo ay safarkiisa ku helinayeen wasiirada tamarta iyo khayraadka biyaha ah axmed baraaki zubayr iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada mascuud cabdulaahi axmed ayaa la kulmay taliyaha ciidamada itoobiya ninka lagu magacaabo berhanu jula qoraal kooban oo lagu baahiyey warbaahinta maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in si nabad ah ay u wada noolaadaan dadka deggan xuduudaha sida warka loo dhigay tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda itoobiya ay ciidamo hor leh soo gelisay gobolka gedo kuwaasoo qayb ka noqonaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo axmed madoobe dhegeystayaal warkii habeen ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga inta